warbaahintan maxaad ka hegatay uu soo saaray waxay ka hadlaysaa colaadda soo noqnoqotay ee magaalada gaalkacyo waana waana colaad u baahan in xal oo dhab ah laga gaaro waxayna saldhig u tahay colaadaha soomaaliya haddii la fiiriyo inay sii socdaan marka macadka wuxuu isku xil saaray inuu bal dhex tago oo uu soo ururiyo xogaha ogaadana mashaakilka ka jira magaalada gaalkacyo waxaan u dirnay laba saddex cilmi baare oo kala tageen waqooyiga iyo koonfurta magaalada waxayna ku aaday waktigii uu dagaalka ugu ba-anaa dhacayo ahayd bishii november horaanteedii marka xog ayaan soo aruurinay waxaanan ka soo saarnay talo oo lagu gaari karo talo buuxda oo lagu gaari karo hal waara looga gaari karo colaada soo noqnoqtay magaalada gaalkacyo waayahay marka intii aad samaynayseen cilmi baarista yaad la kulanteen tusaale ahaan dhalinyarada haweenka odayaasha mise dad gaar ah ayaad la kulmayseen sida maamulada labada dhinac horta cilmibaarayaasha markay tageen magaalada gaalkacyo waxay la kulmeen noocyada kala duwan ee bulshada qeybeeda kala duwan culammada aqoon-yahanka ganacsatada dhalinyarada haweenka bahda mediaha naftirkeeda waa la kulanay waxay kaloo tageen cilmibaarayaasha magaalada cadaado iyo magaalada garowe iyo magaalada goldugob sababahan waxay ahayd cadaadihii u tageen iyo magaalada garowe siyaasiyiintii oo iyo odayaasha dhaqanka oo inta badan ku mashquulsanaa doorashada dadbanida ka socotay aqalka hoose ka socotay labada maamul goboleed magaalo maaxyadooda marka waa ugu tagnaa meeshay joogaan ugu tageen cilmi baarayaasheenna waxay ay soo wareysteen odayaashii dhaqanka ahaa oo meesha jooga soo xuleeyay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta qaarkooda ku sugnaa caasimadaha maamul goboleedyada marka maxaa idiin soo baxay sababaha keena inay colaadan inta badan soo noqnoqoto waa maxay xaqiiqatan horta colaadan waxaa laga gaaray xal kumeel gaar ah sagaashan iyo saddexdii juun generaal maxamed faarax caydiid oo markaas hogaaminaya s n a iyo colonel cabdullaahi yuusuf madaxweynihii hore allah unaxis labada waa dhinteen oo markaas hogaaminaya s d f iyo cali master giir cali ismaaciil giir oo isagana markaas hogaaminaya s n d u ma la gaarin xal waara may saneen laakiin xal kumeel gaar ah oo laakiin noqday xal ummadda soomaaliyeed ay u aragto inuu ahaa waxaa la joojiyey colaadii nabad ma aysan dhicin laakiin colaadiyaa la joojiyey dagaalo waaweynka maysan dhicin waxaa lagu wada noolaa laba dhinac si nabad ah xadgudub ma musan dhicaynin waxaa la odhan karaa marka dagaalkaas dhacay sagaashan iyo saddexdii xalkii laga gaaray ay ka gaareen gaar ahaan labadii mas-uula markaas ugu waweynaa iyo cali ismaaciil giro asagan mas-uul ahay hogaaminaya qayb ka mid ah dadka heshiiska gaaray inay labaatan iyo dhowr sano lagu soo mooday marka wax hadda la sugayo waxay ahayd kow horta in meeshii ay wax dhigeen ayaga oo ah inay joojiyaan colaadda in hore looga gudbo maadaama laba maamul goboleed oo laba qof oo mas-uuliyiin ah oo aqoon-yahano ahoo qaarkood culamo yihiin ay qabsadeen ummadda soomaaliyeed waxay sugaysa marka inay hore uga sii wadaan in ay nabadaas kumeel gaarka nabad waarta la gaarsiiyo laakiin nasiib darra maysan dhicin waxaa soo noqotay colaadii oo midii ka foolxun waxaana sabab u ah kow arrinta koowaad waa federaalka hadda dhismay oo oo aanan dadkii soomaalida ahayd oo inuusan munaasab ahayn loo arkayay ay caddaynaysa tan oo ah in federaalkii uu muujinayo in colaadan qayb muhim u kae maxaa waxa la isku haysta waa dhul labada dagaaloo soo noqday midna wuxuu ka bilowday jid la dhisay midna saylad xoolo la dhiso ka bilawday marka waxay ku muujinaysaa federaalka inuu qeyb ka yahay iyo mas-uuliyad darro ka tahay maadaama waxaan ay federaal yihiin labada mas-uul ee kala jooga puntland iyo galmudug labadaba inaysan mas-uuliyaddooda kasoo bixin oo isu xilsaaran waxaana kusii darataa aan kusii darayaa dowladda dhexe oo ah dowlad iska daciif ah oo aanan haddana ka geysanin contributionka loo baahnaa ama qeybtii muhimka eeda loo baahna ka qaadanin warbixinta waxaa sidoo kale aada uga hadasheen inay jiraan waxyaabo kale oo sii horin karaa colaadaha maxaa kamid a kuwaas iyaga
waxaa horta waa badan yihiin factorska maxaa dhaca colaadahan colaad aan aan laga gaarin xal waara waayo marka colaadaha waxaa sii horin kara waxaa kamid ah waataan ku sheegay hadda arrimaha federaalka oo aanan la astaynin xuduudiyan la astaynin soomaalida xuduudaha loo kala subiya la yiro wax suurtagal aysan marnaba noqon karin ay u eg tahay haddii oo loo fiiriyo dhanka kalena media xitaa hataa qeybay ka yihiin hadda oo mediaha maxalliga ah oo idaacadaha iyo websiteyada oo ayaga nafirkooda qayb kasii qaadanaya maaragta horinta meesha laga sugay inay si fiican u isticmaalaan waa waa aalad muhiim ah loo isticmaali karo wanaagga iyo gaabin ka jirta dhanka waxgaradka iyo dadka oo soomaalida oo civil societyga bulshada rayidka culamadii iyo ganacsatadii oo aan doorkooda qaadanayn ama aan loo ogoleynba inay qaataan muxuu yahay marka xalka aad ku talinaysaan ee diraasadda aad kusoo bandhigteen horta waxa muhiimka waxaa waaye colaada magaalada gaalkacyo waa colaad aad iyo aad halis u ah soomaalida halis ugu ah haddaan ayada waxaa laga gaarin laga yaabay inay qeybo kale oo badan oo soomaalida ay kusii fido annaga talooyinka aan soo jeedina marka saddex talo waaye saddexda talo waa mid waa in dowladda dhexe ee maamushaayo loo laga dhigaa maamul hoos yimaada dowladda dhexe oo oo laga soo qaadaa labada maamul goboleedba markaas dowlad dhexe oo helaa cadaalad ku dhisan oo ay raalli ka yihiin labada dhinac oo awood u leh inay fulisa maaragtay nabadeynta iyo maamulka magaaladaas taasi waa mid mid midda kalena waa inay ku heshiiyaan labada maamul oo maxaa la dhahay ay ay maamul wada jir asuubsadaan midda saddexaadna waa in la kala qaybeeya magaalada oo laba dhinac in ul dheer inta la qaato mudug laba loo qaybiyo gaalkacayna laba loo qaybiyo oo laba dhinac lakala dhigo waa midda ugu xun taas waay laakiin xal waa leedahay xalkii ma la raadiyey waa la raadiyey waa la isku dayay beesha caalamka qaybay ka qaadatay dowladda dhexe qaybay ka qaadatay maamul goboleedyada hadda guddiyay saareen waa soo noq noqotay waxaan annaga leenahay xal waara si loo gaaro waa in aada looga fikiraa oo qodobadaas ay dadka qaarkood ku taliyeen lasoo wareystay oo soddon iyo laba qof ahaa shan shan focus group discussion aan usuubinay oo dood cilmiyadan usuubinay marka waxa kasoo baxaya waxaa waaye horta ko waa caalamkana waa ka dhacday meelo saas oo kale ah oo dowladda dhexe maamusho oo oo ka go-an maamul goboleedyada meelaha ay ka jiraan federaalka marka waa in ko dowladda dhexe ay maamushaa oo maamul usuubisa laakiin waa in ay dowlad dhexe oo tandhaalan doonta oo federaalka oo awood leh oo ay ku qanacsan yihiin labada dhinac haddii mid u arko in in dowladda dhexe dhinac u xaqlinayso dan markaas haddana xalkii waa sii adkaanaya